gabaygii sulaymaan sulaymaan cutubka koowaad kan waa gabaygii gabayada ee sulaymaan isagu ha igu dhunkado dhunkashooyinka afkiisa waayo jacaylkaagu xataa kamri wuu ka sii macaan yahay saliiddaadu caraf wanaagsan bay leedahay oo magacaaguna waa sida saliid cadar la shubay oo sidaas daraaddeed baa haabluhu kuu jecel yihiin isoo jiido waannu kaa daba ordaynaaye boqorkii wuxuu ii soo geliyey qolladihiisii annagu waannu kugu farxi doonnaa oo waannu kugu raynrayn doonnaa oo jacaylkaagana waxaannu u sii xusuusan doonnaa in kamri ka sii badan si quman ayay kuu jecel yihiin gabdhaha reer yerusalaamow anigu waan madoobahay laakiinse waan u qurxoonahay sida teendhooyinkii reer kedaar iyo sida daahiyadii sulaymaan ha ii soo dhugannina madowgayga qorraxdu igubtay aawadiis wiilashii hooyaday ayaa ii carooday oo waxay iga dhigeen ilaaliyihii beeraha canabka ah laakiinse beertayda canabka ah ma aan dhowrayn ka naftaydu jeceshahayow ii sheeg meesha aad arigaaga daajisid iyo meesha aad harkii harisid waayo bal maxaan u ahaanayaa sida mid ag wareegta aryaha saaxiibbada taada naagaha ugu qurux badanay haddaadan aqoon waxaad daba gashaa ariga raadkiisa oo waxaad waxarahaaga ag daajisaa teendhooyinka arijirrada taan jeclahayay waxaan kugu masaalay faras ka mid ah fardihii gaarifardoodyadii fircoon dhabannadaadu waxay la qurxoon yihiin timo tidcan oo qoortaaduna laasimo jawharad ah waxaannu kuu samaynaynaa silsilado dahab ah oo lacag laga taagay inta boqorku miiskiisii fadhiyey ayaa cadarkaygii naaradiinka ahaa caraftiisu soo baxday gacaliyahaygu wuxuu ii yahay sida guntiin malmal ah oo habeenkii oo dhan naasahayga ku dhex jirta gacaliyahaygu wuxuu ii yahay sida xirmo ubax xinne ah oo beeraha canabka ah ee cayn geddii ku yaal taan jeclahayay bal eeg adigu waad qurxoon tahay bal eeg waad qurxoon tahay oo waxaad leedahay indhaha qooleyda oo kale gacaliyahaygow bal eeg adba waad qurxoon tahay waanad wacan tahay oo weliba sariirteennuna waa cagaar alwaaxda gurigeennu waa qoryo keder ah oo saqafkeennuna waa qoryo beroosh ah